bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hamiin fayda dhugunsidyaala ka dhowaada qodobada warkan hamiiname idaacadda warsan siinhayta maamulka gobolka bakoolyo weybouse ku hadalaya xalad nolol xumo ee ku jirta gobolkaas madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya farmaajin weybouse sheegay intay fursado shaqo abuuriyoon samay doonaan dhallinyarada soomaaliyeed kulankii golo wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya geeka muqdisho kuga dhidagna warbixin isnigu kahayna guddoomiyaha gobolka banaadir noibouse baaqan daray shacabka soomaaliyeed gureed markuusa geekaaderi muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka wediye weybaya xukuni shaldibankirida ay dhalinyaro ku tirsan shabaab hindiya weybaya ku hadalay badmaaxiin galmudug yaha badbaadidee akhbaaraadka bannaanka dhugunsidyaal weyba ku mid aha ruushka oo hor surintay qaraarka quseeya suuriya iyo weliba bangaladesh oo daldaldhi qof lamada kuntumiyo afartii weeraray danjirigii britaina
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiinamo khamiisa uu jamaanaha galahayda taaragdan iyo ka eedan datum isadiida bilo afaraad abriil sanadka labada kun tumiyo toddobada haana soo bahayana qodobadii warkaan koobana haddana ka dhowaada yoogiyo bisanga maamulka gobolka bakoolyo weyba uisu ku hadaleena xaalad nolol xumo ee ku jirta gobolkaas faahfaahinta warkan way baninhaayo xasan cali daawud xasan sheelara deegaanada iyo tuulooyinka hooskoya u degmada caata ee gobolka bakoolyo may ballaha ku sheegahaya dhibaatooyin ciidan biliran oo uusa kahaya cudurka shibanbiyoodka guddoomiyaga degmada caata ee gobolka bakool wardheere ducaalo mahmuud yamayba usu ku warbiyey xaalada dhabta e oo cudurka shibanbiyoodka usameelaasoy kahaya waxaa la yihahdaa wardheere ducaale maxamuud baa la yidhaahdaa guddoomiyaha degmada caataana meeshan waxaa ka dhacday abaar mahigaana oo ka dhacdayba deegaanka oo dhan soomaalida iyo africa oo dhan ba ka dhacday meeshan hadda kolley war lagaba xiiso ma leh idaacaduhu waxay og yihiin bay kuweydiin marka ugu horreyso waa sax laakiin waxaa muhiima qof walba meeshuu mas-uulka u ka yahay inuu waxa dhibaatadii ka jirtana ka warbixiyo uuna ka turjuma horta ayaa muhiim ah degmadan hadda aato iyo degmooyinka kaleeba weheliya tanyageed iyo ceelberde ilaa bakool waxaa ka dhacay horta waxa caadiya ma aha gaar ahaan degmadan hadda aan kaala hadlahayo dadku maadaama ay ahaayeen boqol kiiba boqol xoola dhaqato abaar baa dhacday dadkiina noloshooda xoolahay ku tiirsanaayeen xoolihiina way dhaafeen geedahay daadsan yihiin biyihiibaa ba yaa dhammaaday caafimaad daraa dhacday shubanku halkaasuu ka yimid horta sababta ugu weyn dee biyo ma jiraan hadday jiraanna nadiif ma aha waxa weeye dawladda dhexe ee soomaaliya say u duntayba deegaankan hadda aan joogno wax dawladu ka ka shaqaynaysa ma jirto waad la socotaa shubanbiyoodkii mar haddii uu dhacay haddee nafaqa darre iyo biyoxuman ay sabab u tahay waxa weeye gurma deg dega oo dawladda federaalka soomaaliya ka yimid nama ay jirin hay-adaha samafalka laftooda waa la mid deeqbixiyaasha waa la mid waxa weeye qeyladhaan badan baan dirray oo teleefoono waan dirray idaacado waa ka hadalnay ilaahayba mahad lehe hadda xogaayo wayna soo gaadheen waxaa xusid mudan oo aan u mahadcelinaynaa dawladda etoobiya gaar ahaan dowlad jiraanka soomaalida etoobiya inay gurma deg dega nala soo gaadheen oo daawo leh oo dhakhaatiir leh oo gaadiid leh haddana ay nala garab taagan yihiin wax hadda dadka amrigiisa iyo noloshiisa le kow iyo waa yihiin xaqiiqdii afwacaad lagama dhowro waa laga jigjigaa laga soo gurmaday deegaanka o dhan baa soo gurmaday dhakhaatiirta haddana kula hadlaya way garab fadhiyaan oo dadkii dabayba hayaan oo filanbada ku xidhayaan waxa weeye wax la iloobi karana maaha degma ahaan waxaan iloobi karaa taa maaha ta kale daraad waxaa noo timid xoogaa daawo fiican wax u mahadcelinaa dawladan dowlad goboleedka koonfur galbeed mas-uuliyiinta ka jirta wixii intaa ka baxsan labada meelood aan kuu sheegay hadde meeshan waxa weeye abaar baa dhacday oo ankii ganacsiga hoos buu dhacay waa isku tashanay oo dadkii miyi magaala buu daadanhayaa oo dadka dhibaatada hadda ugu badan waa miyiga dee miyigii mar haddii ay xoolihii noloshooda ku tiirsanada ay dhaaftay gurmada aysan helin dhan hay-adii iyo dhan dawladeed waxa weeye dadkii banaankiib uu daadsan yahay oo wixii tabartaanada annaga waan qabanay waa isku tashanay baabuur yar yaraan qaadanay dadkii waa soo daadguraynay degmooyinka iyo deegaanada gobolka bakool iyo muddooyinkiinka dambeeya ku roonayaan cudurka shibanbiyoodka iyaga reednahankanagadii islamarkaasna usukahaya dhibaatooyin eedan biliran dadka beerfalatada iyo dadka xoololeyda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uba usu sheegay dowladda federaalka soomaaliya inta shaqo abuuriyaan samay doontaa dhalinyarada soomaaliya heesalan ku faa'iidaysada kheyraadka shal duban ee dalka ku jarana weybowse sheegay madawenaganti soomaalila kacazuumow maalgeliyaal caalami ee siyo un maalgeliyaan islamarkaasna saas oo kale dhalinyarada soomaaliyeed shaqa abuuryo un ka sameeyaan saas oo kale maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madawenaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheegay dowladantii samay doonta qorshe laka xakamayo guud ahaan dhaqaalo dalka annagoo dagaalayna yaan gacanna waxaan ku qabanaynaa inaan dhaqaalaha kobcinno oo dhallinyarada soomaaliyeed aan shaqo u abuurno waana yeeli karnaa haddii shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo amisom iyo dowladda anugu aan madaxda u ahay haddaan hal dhinac haddaan hal dhinac maaragtay aan aan ka soo wada jeesanno waxaan casumaynaa ama aan raadinaynaa maalgeliyaa maalgashi shisheeyaan raadinaynaa wayna imaanayaan halkan runtii maxaa yeelay meelo badan oo waxaa jira ay maal gashan karaan si aan u abuurno shaqa abuur aan u abuurno waxaa ugu horraysa magaalada muqdisho oo aan doonayno inaan nabad ka dhigno kadibna gobollada dalka aan ka abuurno shaqooyin iyaguna naftigooda hadday noqoto jubbaland hadday noqoto koonfur galbeed hadday noqoto hirshabeelle hadday noqoto maxaan ku idhahdaa puntland hadday noqoto even somaliland waa dad waalaheenna ah way u baahan yihiin shaqooyin iyo shaqa abuur waa u baahan yihiin iyo galmudugba arrintaasna waxay ku imaanaysaa markii dowladdu ay tahay dowlad nadiif ah si fiican ii dhegaysta dowlad nadiifa markay tahay heestii hadda laga qaadayo meesha in musuqmaasuq aan la dagaalno caalamku wuxuu wax kugu darsan karaa markii aad tahay musuq maasuq free markii aad tahay qof nadiif ah inta badan dhalinyarada soomaaliyeed yaan haysana fursado shaqo oo fayla weybana jira shaqooyin fara badan oo dhalinyarada iyo qobada koraan balse lan dhiibi dad shisheeya oo dalal kale ku gooyaana golo wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya geekaawey bayo weeldhadeena kulinsho caadiga hay oo shir guddoomiyaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre arrimo kulanka lanku ka hadalya weyba ku mid ahaa qorsho amniga qaranka abaaro iyo dardargeliyo ku howlo dowladda ankoreynta ra-iisul wasaarahiyo sheegay intii golo lanku ku fadhi dardargeliyowka amniga nabadeyntii xasilinta dalka si muwaadin walba usaanka noolaada si nabad ee si usaanka u qeyb qaada dardargeliyowka horumarka dalka ku dareera wasiirada amniga iyo warbixino laku dhugunsaday kureedna iyo habbandhigaan qorsho amniga qaranka oo dhowaan ku bilaawada doona muqdisho iyo-ona lakaaladow gobolka banaadir iyo maamulada degmooyinka caasimadda iyo-ona lagu qeybgeliyow shacabka waana la dhaqangeliyow barnaamijka daraseynta wasiirka garsoorka ayaa ku warbiyey qorshe sheyka eedan dhismo guddiga adeega garsoorka golo isla goradan anti sharce dhismo guddi adeeg garsoorlan laka dhaqangeli islamarkaana iyo wasaaradda sidaanka dhaqsiga badan horsheenta golo nidaamka guddigan saas oo kaleba diiradda la saaray sida lanku baahanye inti guddiga musuq maasuqa la dhisa oo iska rahi intii mudanayaal gaare la sii waana la dadejiyay qorsho dhamaystirkana wasiirka gargaarka imaaraynta masiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ku warbiiday horumarka laku sameeyey iska dubridka iyo xiriirka howlo gurmadka abaaro islamarkaana sheegday in tilli milyan oo soomaaliya iyo unbaahanyin gargaar deg deg e wasaaradana diyaaraday nidaamkii lanka hagaajin lahay xiriirka isudubaga arrimo hay-adda gargaarkii dowladda wasiirka dekadda oo warbixin ku dhiibiday xaaladda dekadda muqdisho iyo sheeginti wasaaraddii wadda qorshe lakaca sareeyeyow dekadda islamarkaana laka daryeelow xoogsatada iyo xamaalitada siyo u helan xuquuqdiyo aasaasiga ee anka dambeyntii wasiirka baabuurta iyo dulowka hawada iyo sheegay inti wadaan qorshe hadlanka helow arrimo baabuurta iyo sidii dadka danyartee iyo in helo lahaayeen xuquuqdiyo aasaasiga ee saasoo kalen wasiirka iyo sheegay inti wasaaradda qorshe lakaca sareeyey howlo garsoor garoonka diyaarado ee muqdisho iyo duulowka hawada dhowaan golo horsheeno doono qorshe dhamaystiran ee la xiriirta arimoogana guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho taabid cabdi maxamed iyo geeka hadeeri magaalada muqdisho garoonka diyaarado ee magaalada muqdishoyo weybaa ka dhawaayay guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir xildhibaano wasiiriin qaybo shalduban ee bulshada gobolka iyo mas-uuliyiin kale hadhabaayo kureedya weybaako ku mid e hoteelada muqdisho lanka sameeyay xaflad hadhawaayo e gudoomiya cusub ee maamulka gobolka banaadir ee nadooqa muqdisho taabit cabdi maxamed yaa xafladda hadhawaayuushay ka sheegay intuusan ka faraxsanye xeelkan la magacaabay saasoo kaleyba uusan wahnagay mas-uuliyiintii hadhow ay tii muqdisho ee guddiga aha qaban qaabay xafladan uusalaa ka dhawaayay gudoomiyaga cusub ee maamulka gobolka banaadir iyo shacabka muqdisho ku dalbada intii kula shaqeeyaan nabadeynta caasimadda waybowsaasoo kale shacabkii mas-uuliyiinta dowladda ku cosday antio ku shaqeeyaan horumarinta gobolka banaadir iyo adkayowka amniga waxqabadan aad markastay usoo laabata runtii aan xaqiijino mustaqbalka caruurteena ugu dambeyntii waxaan rajeynayaa taageerada iyo soo dhaweynta aada ii muujisay in ay noqoto cabir wanaagsan ee aad ugala shaqayn doontaan waxna igala qaban doontaan hawsha adag ee na hor taala waxaan sidoo kale halkan rabaa inaan ugu dambayntii ka ilaahdo waxaa iga xasuusin ah in carruurteenna ay mudan yihiin si dhaanta midda maantana haysato mise ma mudna runtii waxaan uga bixi karnaa marxaladda adag ee maantana haysato wada shaqayn iskaashi iyo inaan u wada istaagno dhammaanteenna oo aan iswada aaminno anigoo mas-uuliyadda saaran waan aaminsanahay dadka aan maanta taabid cabdi maxamed yahay safiir ku-xigeenka soomaaliya ee dalka maraykanka eena qunsulka guud ee safaaradda soomaaliya weybana la magacaabay xilkaas lama sano ka hor maalmaha dareeriya lakubada antisus rasmi xilka guddoomiyaga gobolka banaadir waana eduqa magaalada muqdisho si toose uusan la wareega maxkamadda ciidamada qalab kubadda ee soomaaliya ogeeko khamiisahayti weyb ayaa xukuno kariday lama qof oo la ka eeday intii ku tirsanaayeen shabaab kaanasoo la kahalaaka qobadi iyo u wadeen baabuur laakabuuyi walyaabo qaraxawa guddoomiyaga maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabkeeda gaashaanle xasan cali nuur shuute iyo sheegay eedeymo dhowre oo maxkamadda la horsheeni kureed anti maxkamad iyo kacadaate anti eedeysanayaalkaas yooyiin dambiilyaal galeen dembigii laaka ogey xasan cali nuur shuute iyo sheegay xukunka lamada qof anti anagate mantumansan oo xabsi ciidan eeq marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenkii u doodaya eedeysanayaasha sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow maxamed cali kediye labo xuseen xaashi cabdullaahi ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabilaahi towfiiq raggangeeka ayaa xukuntay maxkamadda ciidamada qalabkeeda ee soomaaliya hore weyba gacantahan ka dhigaya ciidamada maamul goboleedka galmudug kureedna weyba aan gudbiyeena maxkamadda ciidamada qalabkeeda darajada koowaad ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda hindiya weybaya ku hadalay howlgalka ciidanka nabad sugidda maamul goboleedka galmudug iyo ha ka badbaadiyeen siyeed badmaaxyoon dhaladeen dalka hindiya wasiirka arrimo banaanka ee dalka hindiya bilaameynta laka magacaabow shushma yee sheegday intiya ka faraxsanta howlgalkan laha ka badbaadiyay muwaadiniintii dalkaasan dhaladi ahaana solle ka haysaday xeebo degmada hobyo ee gobolka muduga wasiiradda arrimo banaanka ee dalka hindiya yankagama hadnagdi dowladda federaalka maamul goboleedka galmudug iyo shacabka soomaaliyeed ee gacan kujaysadan habadbaadiya ukansiyeedkan qof ean dhaladan hindiya shalay iyo hayti markii ciidamada nabad sugidda qeybta maamul goboleedka galmudug ku howlgalayaan iyo ka guulaysadan antiha furan siyeed badmaaxiyoon dhaladan dalka hindiya haana soo maalmoogii dembe gacantanka jarti burcadbad ee soomaaliya meel warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dowladda ruushka iyo codka diidmada qayaxan kahor ka hor surantay qaraar qabye oo yeehaa diyaaraday maraykanka britain iyo faransiiska kaasoo lagu dalbaday intii xukuumadda suuriyan ogolaatantay baaritaan laga sameeya weerarkii kiimikada lan adeegsaday ee dhihi toddobaadkii bahi weerarkaas iyo ka dhowaada sagaalan qof ka dili degmo iyo mucaarad ka haysadaan ee kiyaala syria dood kulul ogolo ammaanka ku dhiidi kahorantii codka lanqaadna qaraarka haafka e iyo safiirka maraykan iyo weybaye sheegday anti mar hora lafadaayinta ruushka roojida difaacow madawiine asada balse ergega ruushkan fadhi qaramada midooba iyo sheegay intuusan la yaabin sidiiyo wadamada galbeedkan dhaliilsanin hogaamiyaga suuri iyo ana war sax aan ku hayna wala ku dareera dalkaas use maamulow hogaamiyagaiyo ka horjeedana weerarkii kiimikada lan adeegsadiyo dhali anti maraykanka uu sigantaala dhinaga hawada uuse ka tuma saldhigyo layin ciidanka irka ee suuriya warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhamona surunkan inkeege warkaano shir ismaaciil axmed ee sinsaarti waana sinla dareer siyaasi weybana iin far sameeyey maxamed xuseen faliir biikay nangalalanaanki warkeen dhaafo use oo qoraal ima qale way bareedan ku fiirsada koraana bog internetkuna kalana raadiya warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed isina ka mahadsanteen dhugunsadayaal dhugunsadow ka warkan hamiinamaa